You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
iyadoo ay fowda in lagu soo hayso munaasabadda ciidulfidriga ayaa suuqyada waaweyn ee dalka gaar ahaan kuwa magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa laga dareemayaa mashquul aad u ballaaran waxaana suuqyada yacrowooyinka waaweyn aad ku hor arkaysaa waalidiin aad u fara badan haba u badnaadeen hooyooyin iyagoo gacmaha haya carruurtoodii oo ay u iibinayaan dharka kabaha iyo waxyaabaha kale ee laga maarmaanka u ah farxadda ciidda halkan waa suuqa xamarweyne waana mid ka mida suuqyada xilligan ugu dhaqdhaqaaqa badan xagga ganacsiga ee bulshadu ka iibsanayaan agabyada ciidda sida dharka carruurta dharka dumarka dharka ragga kobaha waxyaabaha laysku qurxiyo barafuunada iyo sidoo kale qalabka ay carruurtu ku ciyaaraan oo suuqa si weyn loo soo dhoobay qaar ka mid a ganacsatada suuqa xamarweyne ayaa ii waramay alxamdulilah ciiddu aad bay wanaagsan tahay ganacsigana si fiican oo kala socdaa suuqana waa hadda saxmadiisa labadan maalin aad baa looga dareemayaa dhallinyartu waxay ciibsanayaan dharka yararka dadku iska tabar maahan dadaa ciiddii hore iskaga ceshanayo dadna dadka qarashaadka xoogaa haysto waxay awoodaan inay macnaha mar kale ay badashaan oo dharka macnaha dhar kale ku iidaan waxaan haynaa nashqadooyin kala duwan moodallo kala duwan moodal waxaan haynaa halka xabo oo labaatan doolar uu yahay koo toban doolar la helaa koo sideed doolar la helaa koo shan doolar la helaa moodallada marka qofka qof walbaba jeebkiisa isagaa ka warqabo waa u kala sheegnaa walaa ciiddan ciidihii hore waxay kala duwan yihiin yacnii kuwii hore ma la heli jireen ciyaalka yaryarka maaragtaa bilooyinka hadda sanadkan maasha allah bilooyinkaa la helaa dhexdhexaadkii adag bes kuwa yaryarka adiga sideed jirka iyo laba iyo toban jirka kuwaasaa nagu adag waaweyn iyo carruur intaba labadaba waa iibshaa ilaa bilooyin ilaa shan iyo labaatan soddon jir iyo wixii kasii weyn xataa waa iibshaa macawiisho shaarar saraawiil intaba ganacsade cabdiraxmaan xasan ayaa ii sheegay dharka xilligani sida aadka u socda ee la iibsado iyo noocyada dharka ee suuqa ku soo kordhay xilligan sida arkaysaan suuqu aad ayuu saxmad u yahay oo dharka iidda ayaa la iibsanaya hadday ahaan laheyd carruurta badanaa iyo hadday ahaan laheyd dadka waaweyn aad ayaa loo iibsanaya oo ujeedaa suuqa cariiriyu yahay oo maalmihii ugu dambeeya lagu jiraa maasha allah nin dharka aad ku socda dharka wuxuu u badan yahay carruurta gaar ahaan kuwa gabdhaha dharka gabdhaha sidaa arkaysaan oo hadda magacyo cusub laga soo bixiyey sida maaragtay yusra balqiis oo maaragtay maasha alla xoogaa inuu ka qaalisiyana loo maleeyo sanadkii hore kuwaas ayaa ugu socod badan dhankale dharka carruurta oo sida wiilasha fanaanadaha oo ayu nooc waa la keena hooyo macaan ah ugu badan sanadkan aabe waa la ciidaya maasha allah dharka dumarka ayaa xiliyada ciidaha isagu ah mar weliba mid ka qaalisan kuwa ragga siday ii sheegeen dumarkan oo aan kula kulmay gudaha suuqa xamarweyne iyagoo dukaamaysanayay maasha allah iidan waxaan ciyaalka ugu iibinaynaa dharkasi oo wanaagsan laakiin miciishadii ayaa kor u kacday halka yar iyo halka weyn lacagtoodii waa isku seem wax oo kooskaree oo keen laakiin ma sheegi karin malaha canshuurta oo dadka lagu soo kordhaya dhibka noo keenaa malaynaa gabdhaha qaali badan dharka gabdhaha waa kor shay halka jooga loo dhiibayaa konton ma toddobaatan la leeyahay alxamdulilah waxaan isku diyaarinaynaa iidda kulley dadka waaweyn carruurta kulli waa u soo iibey insha allah wallaahi ma aqaan mar walba gabdhaha qaalisan wiilasha waa lacag yaryihiin sinberi gabdhaha qaalisan kooda cilaansaarkooda waxooda gabdhaha qarashkooda saa'id waay laakiin wiilasha surwaalka iyo shaatiga madax haddii loo jaro adiga soddon doolar ka badan maku kacays gabdhaha kontonaa laga bilaaba hadda goobaha mashquulka laga dareemayo diyaargarowga ciidda waxaa ka mid ah goobaha dumarka lagu qurxiyo goobaha cilaansaarka dumarka dawaarada dharka lagu tolo timaajarayaasha iyo goobaha lagu sameeyo laguna iibiyo macmacaanka kala duwan sida buskutka doolshaha iyo xalwada waxaana halkaasi xiliyada habeenkii aad ku arkaysaa dumar aad u fara badan oo ku howlan samaynta macmacaankaasi cabdulaahi axmed waa maamulaha foorna waaberi si wanaagsan ayay noogu socotaa barnaamijkeenna oo ciidda ugu talagalnay waxaanu samaynaynaa buskut rooti doolsho toorte waxyaabaha macmacaanka oo faraha badan oo dhan baa la qabtaa dubista dadku aad iyo aad bay usoo u yimaadaan inay wax dubtaan oo ciidda ay farxaddeeda ka qayb qaataan annagana waa ku dadaalnaa sida aan macaamiisha u dhaqaalayn lahayn oo u kala habayn lahayn ma garata marka waa ciid wanaagsan ramadaankana waa noo soo goboobahaya insha allah oo aanu rajaynayno dadweynaha nala ciidaan saasaanu rajaynaynaa walow dhaqdhaqaaqyada suuqyada waaweyn ee muqdisho si wanaagsan looga dareemayo maalmaha u diyaargarowga ciidda ayaa haddana waxaa bulshada reer muqdisho iyo kuwa ka imaanaya degmooyinka u dhowdhow saamayn ballaaran ku yeeshay xirnaanshaha waddooyinka qaar ee caasimadda oo saraakiisha ammaanku ay sheegeen in ammaanka dartii loo adkeeyey mootooyinka bajaajta loo yaqaan ayaa ah gaadiidka inta badan ay raacaan bulshada qeybeeda kala gedisan waxaana xiliyadan oo kale oo ay soo dhowdahay ciidaha darawlada kaxeeyahay ayuu ahayd xilliga ugu fiican ay heli jireen dhaqaale ama lacago ka badan midii ay heli jireen maalmaha kale laakiin xidhnaanshaha qaar ka mida wadooyinka muqdisho ayaa yareeyey rajadii darawladaasi sidau ii sheegay wiilkan magaceyga waa axmed cabdulahi suleymaan oo kumac dheer ziiko wallaahi maalmihii hore maalmahan isku mid leh waay micnaha jidadka xiran inkastoo jidadka xiran yahay haddana wax waa helin anaga waa fara badan yihiin waa la qaada waxaa la geenaa meesha wadada ka xiranta la geenaa meesha ku degaya mid kale sii qabsanaya haddana dadka halkee markay u badan yihiin inay ka adeegtaan maalmaha ciidda ma xamaroyada la badanya boqolka boqol halkeena ka soo qaadaan waxaan kasoo qaadnaa adiga jardiinka iyo kala wareega meelaha adigoo zoobe iyo meelaha lagu kala wareegaya aan kasoo qaadnaa wadooyinkii way xiran yihiin saamaynta idinku yeeshan ka waran wadooyin qaar oo furan yihiin qaarna waa xiran yihiin meelaha marka furana aan ka shaqaysana anaga marka dadka qaadaan markii hore waxay u badnaayeen inta badan intaan ciidda la gelin ranaanka la gelin dhalinyaro hadda ka waran bal hooyooyin carruur ma qaadaan haween carruur waa badan yaha waa badan yihiin aad iyo aad badan yaha maxaa isbedela marka qiimaha hore aad markaa dad ku qaaliyseen iyo xilligan qiimihii waa sdhima xus qiimaha qiimaha meesha ku tagi jirta saddex doolar kuma tegaysid micnaha adiga haaf lee geenay qofkii marka haafkaan geenaysa haafkaasa ka qaadanaya meesha saddex doolar ka qaadanayd hal iyo baraa qaadanaya micnaha hal iyo bar kale wuxuu kusii raacaa gadii kale mooto kusii raacaa wadooyinka laba qayba labada laba magaalada laba qayb waa meelaha meelaha qaar saddex mooto la raacaabo tir ahaan marka la eego bisha ramadaan iyo bishii ka horeysay bal lacagaha marka aad qabato lacagahan isku mid lewe sanadkan isku mid weye difrensmala waxu ku jirin wadooyinka xiran qofka markaa laba doolar ka qaadanaysa hal doolar kusiinaa micnaha wuxuu kala degaa dhex kala degaa marka halka doolarka wuxuu kuleeyahay waxaan kusiraacaa bataaj kale wuxuu leeyahay inkasta oo guud ahaan dunida islaamka gaar ahaan dalka soomaaliya si weyn laysugu diyaarinayo soo dhoweynta munaasabadda ciidulfidriga islamarkaana qoysas aad u fara badan ay iibsanayaan agabyada iyo dharkii lagamaarmaanka u ahaa muujinta farxaddaasi sanadlaha ah ayaa haddana waxaa jira qoysas aad u fara badan oo isugu jira barakacyaal iyo kuwo tabartooda liidato kuwa oo aan awoodi karin in iyaga iyo carruurtoodaba ay iibsadaan dharka ciidda maadaama ay markii horeba la daaladhacayeen nolosha maalinlaha ah
Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.